noqonaysa fardu cayn iyo fardu kifaaya iyo iyadoo taqsiim labaad loo qeybiyey marka la eego xagga waqtiga loo xadeeyey ku mudayaqa iyo ku muwasaca bal iminkana waa taqsiimkii saddexaad oo marka la eego xagga ficilkan iyo samayntan ama waxa la samaynayo loo qaybinayo ilaa mucayanin ku isagu mucayana manaa dee waa shay gaarah oo khaasa oo ah wixii waajibka ah ee la iska doonayay in lala yimaado iyo wa mubhamin ku isagu mubhama aan mucayan ahayn ama siday kaba cabiraan waajib mukhayaree kaba cabiraane waa ashyaa maxsuuro oo kooban mid ka mida waajibku yahay oo ruuxu intaa dhexdooda kii uu doonuu samayn karaa kolba kii uu sameeyaana waajibku kaga dhacaya oo dimadiisa ay beri ku noqonaysaa laakiin hadduu wada samayn waayo dee waajibkii waa wax saaran oo dimadiisina ay tahay mid ku shuqloon ama ay tahay mashquulatun bih bal kaasba weeye tiibaa weeyaan taqsiimka saddexaad liannahu shan iyo in kaana hadduu yahay alficlu ficilkii waa waxaan dee waajibkee markaa la samaynaya madluuban ku layska doonayo bicaynihi cayn ahaantiisa waa nooca laysu magacaabe khaaskaa layska rabaa in la sameeyo oo laa yaquumu aanu istaagayn hayruhu waa nooc ficilkaa mucayankaa hayrkii muqaamahu meeshiisa aanu gelahayn oo haddii kaa mid kale uu israa ruuxu kuma bedel jinsigiisaba haba lahaadee aanu kaba waajibkii aanu kaba dhacahayn wadalika kaasalaati wasawmi walxaji wanaxwiha waa sida dee adigu acmaalahan ilaahay nafare laynagu waajibiye laakiin mucayanka ah khaaska ah sida salaadii sawmkii xajkiiya wixii la midka ah famucayanun fahwa waajibun mucayan kaasi wuxuu noqonayaa waajib mucayana wain kaana alficlu ficilku hadduu yahay mubhaman ku qarsoon oo ama dee aan mucayan ahayn adigu waa cagsa almucayan fi ashyaa ashyaa dhexdeed mubham ku ah maxsuuratin la xasiriyey waa sida khisaasha kafaarada oo kale inoo soo socota oo dee ruuxii wax ficil gaara lagaba rabaa ficilkii laakiin mucayan maaha ee bal wuxuu kala dooranayaa hadduu intaba qudradeed leeyahay dee cidqigii iyo idcaamkii adigu waxa weeyaan ayaabu kalaba dooranayaa iyo bal maalan cidqigii iyo idcaamkii iyo iyo maalan kaswadii hadhow haddii la waayana soomkiibaa meeshii imanaya markaan eegno kafaarada yamiinta oo kale haddaan eegno kafaaradii qatliga mee kafaaradii dihaarka iyo de bal wixii dhammaa kafaaradii dihaarka iyo tii iyaduna bal maalan ramadaan oo kale haddii jimaac lagu fasahaadiyo bal maalan kuwaasi way tartiibsanaayeen oo kolba marka mid la waayo ayay kuwa kale imanayeen oo ta kale imanaysay haddii ruuxu qudro u leeyahay kafaaradan yamiintaas saddex khaslo uu kala dooran hadduu saddexaa kari waayona kii u dambeeye soomkaaba u guuraya taasba weeye oo ashyaada maxsuurada ah mid ka mida un laga doonayo kolba kii uu sameeyaa uu ka gudayo oo yajzi uu gudayo oo waaxidun mid minhaa ashyaadaas dee waxa weeyaan lo uu khiyaarka u leeyahay uu kala dooran karaa mid ka midi uu ka gudayo waajibkii wadalika ka khisaal kafaarati min cidqin aw idcaamin aw sawmin kolley dee taxriiru raqaba iyo toban miskiin oo la quudiyo ama kiswadooda la siiyo ayaa marka hore khiyaarku ahaa soomku marka dambu ahaa walow cibaarada aad moodo si waxay saddexdoodiiba israacsan yihiin dee khisaashii uu ruuxu kala dooranaya taas bay hayde sa khisaasha kafaarada ee cisqi iyo idcaamba leh bal soomku marka dambe haba yimaadee fa mubhamun fawaajibun mubhamun waajib mubham buu noqonaya oo macnaa waxa weeye ruuxii mukalafkaa waxaa laazim ku noqonaysa mid umuuraha la dooransiiyey ka mida inuu la yimaaduu sameeyo ti uu sameeyaana dhimadiisii beri bay ku noqon taas wey hadduu wada ka wada tagunbaaba weli waajibkii aanu kaba dhicin kaa waxaa lagu magacaabayaa waajib mukhayara ama waajibka mubhamka ah idil waajibu waajibku halkan waaxidun waa mid laakiin laa bicayni mid mucayana maaha waa mid umuuraha saddexdaa kaba mid ah maalan khisaasho kafaarada dee wax ka badan baanu noqon karaa haddii ay dhacdo isaga takyiirku ama ibhaamku geli karaayo horta arrinta waa yar caddahay baan filayaa laakiin cibaaradana fi ashyaaa maxsuuratin ashyaa kooban ayaa waxaa cibaarada dee mafhuumkeedii uu noqonaya ashyaadan uu ruuxu mid ka mida dooranayo ee uu khiyaarka u yeelanayo waajibkan mukhayarka ama mubhamkii uu kuba imanaya inay noqoto ashyaa dee marka horeba xasrisan sida khisaasha kafaaradu ay u xasrisan tahay oo mafhuumkii waxuu noqon dee hadday ashyaadaas aana iyadu maxsuuro ahayn dee mid mudlaqoo kaleba ay tahay si wax dee masalan taasi wasfi ama xukumkii ay ta'hiir iyo raad ku yeelan kolena waa cibaarada dee uu ghazali mustasfihiisa kaba cabiro ibnu qudaamana rawdaha uu kaba soo gaabiyo ama kitaabkaasi asalka u iyo kaba cabiro waxaana duufi oo kale mukhtasarka uu rawdo ku leeya uu kuba taga wasfigani inaanu mu'asir ahayn oo ruuxu hadduu maalkiisii ama arigiisii oo mithaal ahaan aan mucayan ahayn uu yidhaha neef ariga ka mida aan ku nadiray inaan dee ilaahay ula baxo daraaddii arigina aanu markaa wax maxsuura ahayn oo kale dee neef kamida ayuunbaa waajibki noqonaya wixiina markaa shay dee waxyaalo yar ama afraad yar aan kusoo koobnay maaha oo markaa wasfigan ah maxsuura ama waxa weeyaan maaha wasfi mu'asira oo kolley xukumkii bedelayo ay tahay inuu ilowba ilow waxaan dee la kala dooranayaa ashyaa yar oo kooban oo la xasriyo ay noqoto waxba adigu wasfigu taasiir sidaasa ma laha balkaasna waxaa lagu magacaabaya ama taqsiimkaasi uu noqday khaasatan waa waajibkii mukhayarkaa dee mucayankii waa gaar waajibkan mubhamkii waa ka ay waajib mukhayara yidhaahaan oo umuuro la kala dooranayo kolba kii uu la yimaadaana waajibkii uu kaba dhacayo taasi waa kii koowaad ayaynu imika halkaa inoogu dhammaaday oo ah waajibkii almanduubu manduubkii almanduubu luqatan manduubku xagga luqada ismu mafcuulin waa ism mafcuul min annadbi waxaanu dee laga soo ishtiqaaqday ama uu ka soo jeedaa an masarka annadb wa huwa nadbiguna adducaau ila alficil yeedhid la ysugu yeedho wax in la sameeyaa nadbi la yidhaahaa oo maalan luqada siuu saaxibu saxaax uu soo naqliyo waxaa la odhanayaa nadabahu lilmri fantadaba lahu macnaa arrin ayuu ugu yeedhay fantadabana waa mudaawicadii ficilkaa hore oo macnaa isaguna uu ajiibay oo uu laba yimi oo dacaahu lahu faajaaba ayaa macnuu noqon markaasan dee uu markaa kolleyna waa bacda kutubi luqa iyo say adigu ama usuuliyiinta qaarkood ama in badani ay iyagu kuba gaabsadaane nadbigu waxa weeye waa ficil inagoon ficil kaa xadayn ama aan khaas yeedhin yeedhin la ysugu yeedho o dhan baa ficil la ydhaah laakiin usuuliyiinta qaarkood waa sida amidii ixkaamkiisa oo kale waxa uu ku qaydaa nadbiga adducaau ila alficli lmuhim macnaa ficil muhima maaha ficil kasta ee waa ficilkii muhima oo dee weyn oo la ysugu yeedho ayaa lagu magacaabaa nadbi laba yidhaahaa kollayna xagga luqada malaa waa jaanibka isagaba badan nadaba iyo intadabada khaasatanna dee axaadiida sida kuwa saxiixa kuba sugan oo kale khaswadii khandaq maalintii rasuulka ilaahay dadka ugu yeedhaya bal reer bani qurayda uu lahaa ayaa u baxaya oo inoo soo hubsanaya ayaa xadiidka waxaa ku yimi fantadaba zubayru zubayr baa dacwadii rasuulku ugu yeedhayay ahaa ayaa soo eegayo bal xaalkoodii inooga soo warramaya ajiibay oo aqbalay oo dee markii labaad ku celiyana isaga ayaa soo baxaybo intadaba iyo dee waana ficilkan un be masiidkiisii waa macnaha ay kuba timaadeen bal adducaau ila alficli lmuhim ama se adducaau ila alficli ayaa horta nadbi la yidhah de manduubkuna waa ismi mafcuula waa ciddii loogu yeedhayay ficilkaas buu noqon ayuu markaas ama waxa weeyaan ficilkaa muhimka ah kama qaala shaaciru ninkii shaacirkaasuu yidhi laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana nin shaaciraa yidhi shaacirkan waxaa lagu magacaabaa qurayd ibnu unayf waana nin dee bal qadcadan ay beydkani kaba mid yahay iyo magaciisa iyo reerkiisa un mooye wax weyn oo saasa aanay nimankan dee shicirka iyo shucarada iyo taariikheeye ama tarjameeyey ama kutubtan taraajimta caamkaasa calamka zirakli oo kale iyo aan laga hayn oo akhbaartiisu ay saas ay aada u kooban tahay beydkuna wuxuu ka mid yahay qadco sideed beyd kaba kooban oo uu qaybta hore niman ay isxigeen oo laakiin aan jiribkoodii ahayn uu aada ugu ammaanayo afarta dambena qowmkiisii bal uu ku caayayo ama se say barhkood kaba cabiraan nimanka xamaaso sharxa oo kale ama abyaada sharxay ay tahay uun bal iyagii tirtirsi iyo isagoo doonaya inuu kuba kiciyo kolley qiso yaroo kooban bay lahayd oo dhib ma laha sii waayo qadcadani horta waa qadco ay ku tiriyaan shicirka carbeed cuyuumtiisa iyo kuwooda aad loo sii doortay ama xulka iyo heerka sare inuu yahay saa daraaddeed baaba abu tamaam xamaasadiisa kitaabkiisan oo la yidhaah ikhtiyaaraadkiisan uu kitaabkaa waxa ku sugan doortay baaba xagga shicirkiisa kale kaga sii horeeya waa qadcada ugu horreysiye waa abyaada ugu horeeya kitaabkaa kuba timi naxwada oo kale meelo dhowr ah oo bal maalan ayay abyaadan in kamida shaahid usoo qaataan balaaqadoo kale khaasatan dee waxa weeyaan badiic oo kale takiid lmadxi bima ta'kiidu dembi bima yashub lilmadx oo kale ayay laba bayd oo kamida la arkaa inay usoo qaataan umuuro bal naxwadna uu kusoo noqnoqdaa marka waa qadco kolley marka la eego shicirka cuyuuntiisa qisadan haddaan yar koobitaan u sheego si aan uga yar faa'iidaysano un ninkani waa nin reer bani tamiim oo jirib la odhanayay banilcambar ama balcambar kutubtana way u yimaadaan balcambar iyo balhujaym iyo kolle waa ku arki kartaan arrintuna waxay idin halkii banulcambar ama banilcambar unbaa nuuntiiyo la gooyey idqaamna meeshu shardigiisiibaan buuxinoo may aqbalayno xadaf intay ku sameeyeen unbay markaa baadhiyo laamtii la israaciyo balcambar ay noqotay ama balhujaym iyo balfuqaym iyo reeraha carbeed ee magacaasi u yimaadeen asalku waa banulcambar ama banilcambar iyo balhujaym banilhujaym oo kale markaasaa geel uu malaa uu lahaabaa niman kale ay ka qaadeen markay qaadeen buu reerkiisii u qayshadayo waa loo soo gurman waaye nimankan kale oo reer bani maazin la odhanayo reer tamiim isku yihiin ayuu u tegay oo nimankii ayaa u gurmaday oo balgeeli usoo dhiciya ama waxaaba la yidhaha reerkiiba in ka badan intay kasoo qaadeen bay isagii wada siiyeen markaasuu abyaadan tibriyey abyaadan waxa u horeeya bayd kutubta naxwadana kuma sugan shaahidahaan ay usoo qaataan low kuntu min maazinin lam tastabix iblii banulaqiidati min duhli bni shaybana idan laqaama binasri macsharun khushunun cinda alxafiidati induu luuhatin lana markaasaa baydkan meya waxaa ka horeeyey qowmun markaa ida sharu abdaa naajidayhi lahum qaamuu ilayhi zaraafatin waxdaana markaasaa baydkan yimi laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana wuxuu leeyahay qowmkaasi laa yasaluuna ma weydiinayaan akhaahum walaalkood walaalkuna waa ninka iyaga kamid ah sida akhuuhum nuux akhuuhum luud oo kale ama yaa akhaa qurayshin iyo cibaaraadkii xataa axaadiida ya ukhta bani firas xadiidkii abibakar oo kale kuba soo aroortay macnaa waa alwaaxidu minhum baa macnuu yahay waa ruuxa iyaga kaba mida ayuunbaa lagu laqbeeya ninka iyaga kaba mida ma weydiinayaan xiina yandubuh markuu usoo qayshado markuu u yeedho fi naa'ibaati waxyaalahaa soo dariya naa'ibaadka calaa maa qaala wixii uu yidhi hadalkii uu yidhi burhaanan xujo ujeeddadu marka ay dhawaaqiisa maqlaanba way usoo kacayaan way soo raacayaane hubsasho iyo maxaa dee waxaan caddayn iyo kama doonayaan sugitaan uu sugo saasay bal maalan markuu intaa iyu yidhi qoomkiisii yidhiba maalan lakina qowmii wain kaanuu dawi cadadin laysuu min ashari fi shayin wainhaana qowmkaygu tiro badan ba haba lahaadee sharka waxba kama sugna haba yaraadeen markaasuu yihi yajsuuna min dulmi ahli dulmi makfiratan wa min isaa'ati ahli suu'i ixsaana markaasaa wuxuu yihi bayd loo qaatay inuu islaami yahay buu islaamka dhexdiisa noolaa kaana rabbaka lam yakhluq likhashyatii siwaahum min jamiici annaasi insaana markaasuu bayd ay usoo qaataan badu inay bimacnaa bedel ku timaado sa ibnu hishaam iyo falayta bihi falayta lii bihim qowman idaa rakibuu shanu liqaarata fursana wa rukbaana adigu bal waa qadcadu ahaa dhammaanteedba waa intaas afar bayd qowmkiisu kuba ammaanayn ama ee uu ku yar wax kaga sheegayba markaa taas afarna qoladaas haddaa baydkanna waa taa ay usoo qaataan macnahaasoo iminka waa yeedhitaan markuu u yeedhayuu leeyahy kaalay ama soo kacaba dee waa kan way aqbalayaan oo waxba mawda markaa yandubuhum macnaa yadcuuhum buu kuba yimi taasi waa macnihii luqada wa fi listilaaxi xagga istilaaxa maa yusaabu faaciluhu walaa yucaaqabu taarikuh waa maa yusaabu waxa la abaal marin faaciluhu ciddii samaystee ruuxu imtihaal hadduu u sameeyo ajri iyo sababo ka heli walaa yucaaqabu taariku kii ka tegayna laakiin aanu ciqaab mudan ahayn oo dee taas baa la yidhaahyo dee yusaabu faaciluhu waajibkii waa kula mid ee laakiin walaa yucaaqabu taariku baa waajibkii ka soocaysa oo wayadlubuhu u dalbaya ashaaricu shaarici dalaban dalab gayra jaazimin mid go-an oo dee waxa weeyaan aan ahayn kia waajibka kusoo marnay kaas baa manduub la yidhaah wa huwa isagu muraadifun lisunnati waalmustaxabi watadawuci macnaa wuxuu la mid yahay uu fangelayaa macnaa ay isku mid yihiin sunnaha mustaxabka iyo tadawuco ujeeddadu waxa weeye alfaadahan sunno iyo mustaxab iyo tadawuc iyo manduub farqi uma dhaxeeye dhammaanba kaa laynoo tacriifiye ama yusaabu faaciluh macnaa imtihaal ahaan weeye walaa yucaaqabu taariku ayaa tacriifkoodu noqonayaayo waa bal maalan waa alfaado mutaraadifaad ah oo farqi saasi aanu dhex waa la arkaa kutubta qaarkood inay dee yar kala adadkeeyaan oo dee halkan naafilad iyona way soo gelayaan laakiin waa alfaado islaamid ah waa sunnihii un wa madhab ljumhuuri jumhuurta madhabteedu ama jumhuur culamaa madhabkoodu ana almanduuba manduubku ma'muurun bihi halkaa biumuur baa idin taale waa yarta xaqad ama dabacadeed un ba'di un baa meesheeda miim ay dee halkii miimta ayunbaa bay dhacday manduubku waa ma'muurun bihi waa wax la ysfaray oo isaguba umuurahan layna faray waajibkii iyo sunniiba way shamlinaysaa marka halkaasi waa ma'muurun bihi waa ku lays amray oo dee way jiraan dee wuxuu jumhuur kaga ixtiraasaya qolooyin leh me manduubku maaha wax lays amrayo malaa xadiidkii iyagoo eegaya lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki bal matalan xadiidkaas oo kale oo cinda kulli salaat ama maca kulli wudu bal waan amri lahaa waxa weeyaan inay cadaydaan markaa salaad kastaba agteeda markaa de inay sunno tahayna waa wax joogo oo imika aan garanayno oo sunuu yahay marka waxaa meeshii soo baxaysa dee manduubkii markaas ama sunii ma'muur maaha laakiin bal taas waa kuwan yidhaha amra iijaabin iyo waxyaalaha culimadu ay kuba xambaaraane isaguna waa wax lays amrayo amarku haba noqdo kaa dalabkiisaasiyey dalabka aan jaazimka ahayn ha noqdo kaa isaga haddii laga tago aanay ciqaabi kaba imanayn haba noqdee bal matalan kaas baa waxa weeye uu yahay waa maamurun bihim de kollayna bal waxaa fiican dee usul de kolley kutubtiisa anigu de kitaabkan baaba imaka i yaala kitaabkan muwaafaqaadka la yidhaahaye shaadibina kolley in isagoo dee nooc si hab kale uba dejisan umuuro kaba hadlaya laakiin umuuro badan oo aan kutubtan kale aanad ka helayn aad kaba helayso kolley waa idilaaciisa iyo waa kitaab adigu aad iyo aada u muhima tan mathalan leeyahay kalley umuuraha uu kitaabkaas kuba sugan uu la yimaadana waxaa kaba mid ah bal markaan leenahay sunnihii oo kale markaan juz-iyo eegayno juz ahaan iyo dee mid kasta sunnaha gaar ahaantiisa u eegayno sax weeyo waa kaa manduubka ah laakiin haddii kulligiisa la eego oo bal matalan kulligiisa la eego macnuhu waxa weeye in bal markaa kulli ahaan aan jaanibkaa kaba eegno waajib baaba la arkaa inuu surogo amsilada soo qaato bal imaka aadaankii oo kale dee bal culimada walow ay barhkoodba waajib si kastaba mid ahaan ugaba dhigaan haddaan idhaahna aadaankii waa sunne bal markay masjidka noqoto ama masjidkaa noqoto ama masjidkaa noqoto waa juz-iyaadkii laakiin si guud markay noqoto waa shicaar daahiro islaamka shicaarkiisii ka midoo beldadii oo dhan markaynu eegno dee in lala yimaadaa sidaas waajib baabuu isu rogaya waa kuwa lede hadday qola iskuba raacaan ka tegiis oo kale waa arrin imaamkii kulaba dagaalamaya ama uu dee xoog ahaan ku xambaaraya inay laba yimaadaan oo kale waa siuu karaahadaba ka dhiga juz-iyadeedu ayaa karaaha ah laakiin marka si guud la eego de waxaabay noqon kartaa ama jaanibkii kale taxriimkii baabay gaadhi kartaa bal markaa taasi waa waxaan leeyahay waa umuuro iyo masaa'il aan qolooyinkani aanay baxsiyin buu aada u baxsiyaa iyo dee waxyaalo aada iyo aad u weyna waa kitaab dee mudan iddiraac badan iyo bal markaa taas baan leena wa min adilatihim haddaba adilada jumhuur waxaa kaba mida qowluhu tacaala in allaha ya'muru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba ilaahay wuxuu amrayaa de waa cadaalo iyo samafal iyo dadkii qaraabada ahaa oo wax la siiyo iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii uu yihi wa'muru bilmacruufi macnaa waxaa fiican ee toosan bal far oo dadkii far wa qowluhu ilaahay qowlkiisii uu yihi wa'mur bilcurfi waa curfigii waxaa wanaagsanaaye dee wanaaggiisa sharcan laba yaqaanay far oo dadkii amar bal umuurahaas baa aayaadkan baa adiladooda inuu sunnuhu uu yahay wax lays amray kaba mid ah xaggay ugaba mid tahayna waa tan uu inoo sheegayo ama jaanibkaan uga qaadnay u daliil u noqonayso inuu manduubku ma'muuru bihi yahay aayaadkani daliil ay ugu noqonayaan oo wuxu uhi wa min hadihi alashyaai ashyadan waxaa kaba mida alma'muuri biha lays amray oo bal matalan ixsaankan iyo iitaa'i dilqurba iyo dee umuurahan maa huwa manduubun wax sunna ayaa kaba mida oo ixsaanku dhammaantii waajib ma wada aha itaa-u dawi lqurbana waajib ma wada aha oo kale macruufkan iyo curfigan la ysfarayaana waajib iyo sunnaba uu yeelanayaa markaa dee sunna ayaa kaba mid ah waana kan lele-in markaa uu kuba yimi amar lafdigan ah ilaahay taasuu idin amrayaa ama taa fara wa minhaa waxaa kaba mid ah arrin kale waa daliil ka baxsan aayaadkii ana alamra amarku istidcaaun waa dalab wax layska dalbayo wa dalabun waa isla macna istidcaaun wa dalab wlmanduubu manduubkuna mustadcan wamadluub de madluubkii iyo waxaan la isu sunneeyeyna waa wax la yska doonayay in lalaba yimaado oo dadkii laga rabo fayakuunu ma'muuran bihi markaa muxuu noqon kol haddii amarku ahaa istidcaan wadalabo amarkaba saa luqa ahaanba uu ahaa manduubkiina uu yahay kan la ysugu yeedhayo in lalaba yimaadee la yska doonayo ee wax la ysamrayuu noqon adigu muhimku waxa weeyaan manduubkiina cinda aljumhuur wuxuu ka mid yahay ma'muur xadiidkaas ahaa la amartum bisiwaakna waa amar iijaab amarkii kale waa joogaaye waa iyadoo lagu waajibiye oo lagaga dhigay ilzaam inay wakti kasta ay waxa weeye ay la yimaadaan dee ay cadaydaan awqaadahan dee xadiidka ku caddaan bal manduubkiina halkaasaan ku dhaafaynaa markaa kii saddexaad almaxduuru waana waxaan ku jirnaa axkaamtii sharciga ahayd sharcigii ama xukumkii sharciga ahaa ee takliifiga ahaa taqsiimyadiisii kii saddexaad waa maxduurkii almaxduuru lugatan almamnuuco waxa mamnuuca weeye wasilaaxan maa yusaabu taarikuhu imtisaalan waa maa yusaabu waxa la abaal marin taarikuhu kii isagu ka tegey imtisaalan imtisaal daraaddeed oo wuxuu xaaraamtan isaga ilaaliyey ilaahay baa kuu diiday waxaan oo waxaan sharcigiibaa kaa hor joogsaday ayuu uga tegay kaa la sawaabinaya wey imtisaalku markaa wuxuu kaga ixtiraazayaa haddii ruuxu awood daro isagii awood buu u waayo wixii buu saas ayuu u samaynba waaye ama qalbigiisaba taasi kumay jirinba oo waxa weeyaan wixii waa ka dheeraadune laakiin imtisaal iyo waxyaalahaasi inaa niyadaas qalbigiisa dee kumay soo dhicin oo kale taas dee horta ina xaaraamtii muu samaynoo dembi waa ka badbaadaye laakiin ajrigii halkan ka iman lahaa ee camalka uu de ajriga uu ku mudan lahaa ayaa meeshii ka baxaya maa yusaabu taariku imtisaalan wayastaxiqu uu mudanayo faaciluhu kii sameeyeyna alciqaab ciqaab uu mudanayo macnaa dee waa mudtay horta jazihiisiiba taasa san halkii waajibka kusoo marray waa suurtagalba in dee aanu ciqaabtaasi aanay fulin oo waciidku aanu kuba fulin laakiin waa mutay inuu waxa weeyaan ciqaab iyo cadaab buu ku mutay waxa uu sameeyey isaga toobadii iyo shafaacadii iyo camal saalixoo kaleu la yimaada iyo masaa'ib ku timaada iyo waxyaala kafaaro way noqon karaan oo waciidkii aanu u fulahaynbo de waciidkii hor joogsadaa iman karaa laakiin tani waa jaziisiibaa ay noqonaysaa kaas baa la yidhaha maxduur wadalika kazina wasariqati washurbi اlkhamri wاdukhaani waxalqi lixa ayuu yihi waa garhka xiiritaankii wanaxwi dalika bal umuurahaasba weeye ha kala waaweynaadeen be wayusama muxaraman wamacsiyatan wadanban waxajran ama waxijran bal markaa umuuraha magacyadana xaaraamta iyo de bal xaaraamna way la socotaa xaaraam iyo maxduur iyo muxaram iyo macsiye iyo dembi de waxaana waa wixii ka dhalanayo waxaan haddii uu xaaraamtii sameeyo ilaahay buu subxaanahu watacaala caasiyaya dembi buu ku mudanaya bal umuurahaas iyo dee xijna bmanaa mamnucigii unbuu leeyahy mamnuuci unbuu laba mid yahay taas baa lagu magacaabaya waa alfaado adigu mutaraadifaada kuwana almakruhu almakruhu lugatan ضid اlmaxbuubi waxaa la jecel yahay didkiisa weeye makruhu qaala lahu tacaala walakina allaha xababa ilaykum اliimaana wazayanahu fii quluubikum ilaahay wuxuu idin jeclaysiiyey iimaankii waana qurxiyey iimaanka quluubtiina fiigood ayuu ku qurxiyeyba wakaraha wuu idin nacsiiyey ilaahay ilaykum ulkufra markaa xababadii cagsigeed ama didkeed ayay karaha imika halkan timiba alkufra wاlfusuuqa wاlcisyaana taasi waa luqadii wasilaaxan xagga isilaaxa huwa maa yaqtadi sawaaba calaa tarki maa yaqtadii waxaa keenaya weeye asawaaba abaalmarin iyo ajri in layska siiyo calaa tarkii ka tegiisa imtisaalan imtisaal looga tago iyo dee isagoo le waxaan sharcan ma toosna ee ka dheerow saa ugaba tago lalciqaaba calaa ficlihi lalciqaaba e walaa yaqtadii aan keenayn alciqaaba ciqaab calaa ficlihi samayntiisa la sameeye laysu ciqaabo oo waa inta uu xaaraamtii iyadu kaga dunaanayo xaaraamtuba ruuxii ka tegey imtisaal uga tegay ajri buu helayay halkaa waa iskagaba mid laakiin maxay ku kala dunaanayaan xaaraamta wuxuu mudanaya ruuxii sameeyey ciqaab kanna ruuxa sameeya iciqaab isagu ma mudanayo la ciqaaba calaa ficlin wadalika ka taqdiimi اrijl اlyusra cinda dukhuuli اlmasjid waaba sida lugta bidix oo lasoo horreysiiyo marka masjidka lasoo gelayo dee sunuu waxaa midigta in lasoo horreysiiyo bidixduu soo horreysiiyey karaaha weeye walyumna midigtii oo la horreysiiyo cinda alkhuruuji minhu marka laga baxayo oo dee waxay ahayd in bidixda la horreysiiyo sunuu kaasu ah midigta oo la horreysiiyaana waaba dee wuxuu noqonayaa shaygii karaahada ahaa ayuu noqonayaa marka masjidka lagaba baxayo haddaba ruuxu hadduu dee bidixdiisa marka midigtiisa soo horreysiiye markuu soo gelayo isagoo le sunnihii ku dhaqmaya ajrigiiyo sawaabkii buu leeyahay marka uu baxayo hadduu bidixdiisa horreysiiyo isagoo sunni ku dhaqmayana ajrigiiyo sawaabkii buu yeelanaya laakiin hadday dhacdo inuu bidixdiisa horgeliyo ama midigtii hor saaro waana ficilkii karaahada ahaa dee ciqaab uu ku mudanaya ma jirto dee waxaan nahyigan layskaba nahiyey ama dalabkan layska dalbay in laga tago ayaan jazmi ama calaa sabiili jazmi aan ahaynba almubaaxu mubaaxin waa kii ugu dambeeyey almubaaxu luqatan xagga luqada kullu maa shay dhammaantii weeye oo laa maanica duunahu wax isaga wax cid ka celinaysa ama wax ka hor joogsanaya oo cidda dadka kaba manciyaya aanu sokadiisa ahaan waxaa iska bannaan ee ruuxa wax ka celinaya aanu jirin ayaa mubaax la yidhaha kamaa qiila si la yidhi fani shaacira yidhiye walaqad abaxnaa maa xamayta walaa mubiixa limaa xamayna kolley waa nin shaaciro shaaciriintii jaah ama casrigii jaahiliga noolaa ka mid ahay oo cabid ibnu alabras la odhanayay in waxa weeyaan walow dee qasaa'id dhowra uu leeyahay amaan haya oon arkay laakiin beydka qasiidada uu ku jiro maan aragoo markaa cidda uu la khidaabayo hadalka la leeya taa ma garanayo diiwaankiisana ma hayo maan arag waana madbuuc diiwaanku yahay walaqad abaxnaa waanu banaynay oo waxaanu ka dhignay wax mubaaxa oo wax kaa celinaya aanu jirin maa xamayta wixii aad adigu manciyaysay ee adigu aad dee daafacaysay oo kale waa kaa waxaanu ka dhignay shay mubaaxa oon la kala lahayn ama cid kaa hor joogsanaysa aanu jirin laakiin xagga iyaga walaa mubaaxa cid banaynaysa oo ka dhigaysa wax mubaaxa wax bel masalan dee cid kastaba uu u madax bannaan yahay ama dee inuu wuxuu doono kuba sameeyo siduu doono u qaato taasi iyada ma jirto limaa xamayna wixii annagu aanu ilaalino eenu manicino taas cidima banaysanayso cidimama soo dhawaanayso taas buu lahay laakiin cidda ula khidaabayo taas ma garanayo saan yeelin wa fil markaa baydka intaa wax ka badan oon ka sheegayaa ma jira wa fil istilaaxi xagga istilaaxa taasi waa xaggii luqada eh huwa mubaaxu maa kii weeye kaana uu ahaaday alkhidaabu khidaabka fiihi isaga figiisa ku sugan khidaabkuna waa tii aynu casharkii kan ka horreeye kusoo maray waa khidaabkan dee sharciga ee kuba yimi bitakhyiiri dooransiin laysdooransiinayo uu kuba yimi bayna alficli wa tarki samayn wixii la sameeyo iyo ka tag wixii laga tago oo ujeeddadu waxa weeye labadoodii si way siman yihiin oo haddii uu ruuxu sameeyana waa leeyahay hadduu ka tegana waa leeyahay kan samayntiisa ajri la leeyahay haddaad samayso ajrigaasaad ka helaysaa ma jirto ka tagan uu ka tegayo dee sunno markaa maaha ka tagan uu ka tegayana ajri laga helayaa bal haddaanay niya raacin labada xaalaba bal ajri laga helayo ka tagaasoo dee sidii karaahadii aynu kuba soo marray maaha waa kaa ruuxu labada xaalaba ay yihiin laba xaalo oo siman in la sameeyo in lagaba tago falam yusab aan laga abaalmarin markaa oon laga abaalmarin ruuxa calaa ficlihi samayntii walam yucaaqab aan loo ciqaabayn shaksigii dee taa laba yimi calaa tarkihi ka tegiisa laga tago adugu waa waxaa ficilkiisa iyo tarkigiisu uu siman yahay kaas baa mubaax la ydhaha wadalika kalakli cunitaankii weeyaan oo dee cunitaanku waa shay dabiici aynu uba baahanoo caadi ah markaa cunitaanka caadi ah ee dee dadkuba ay wax cunaan ee islaam iyo gaalba ay wax cunaankaas wax dee ficilkiisa iyo ka tegiisa gaar ahaan markaan lidaatii eegmo ugu tacalluqsani ma jiro oo ajri ah wanoomi seexashadii weeye waliqtisaali meerashadii litabarudi qabowsi iyo isnadiifin loo maydhanayo wuxuu kaga ixtiraasayaa iqtisaalkii shareecadu ay isfartay ama mid dee janaabe iyo waxaa xayd laga maydhan ha noqdo mid jumco iyo loo maydhan ciid iyo haba noqdo bal umuurahaas mid dee mayd maydhitaankii lagaba maydhan ha noqdo umuuraha shareecadu ay jidaysay iyagu waa camal dee masalan ah la yska doonayo in lalaba yimaado dee xukunkoodu ha kala dudu ilkiisa la yska sawaabinahayn ficilkiisana katagiisana laysu ciqaabahayn arrinkaas kaa madkuurkaa maxalkiisa waa marka aan ficilkiisana sawaab aanu ku tacalluqin katagiisana ama ficilkiisa aan nidhahnaba sawaab iyo ciqaabtoon aanu ku tacalluqahayn katagiisana sawaab iyo ciqaabtoon aanu ku tacalluqahayn waxa weeye maa lam tadkulhu niyatu niya haddaanay gelin weeye oo ujeeddadu aanay la socon ficilkan uu ruuxu la imanayo niya aanay la socon dee niyadna san ognahayba bal cibaadaadka taa maalan gasho uun mooyaano iyadna dee arrin kale inoo faa'iidaysa waxa ay kaba mid tahay wadaa'ifteeda kaba mida inay cibaadada iyo caadada kala soocdo taasi waa mid horta oo maydhigan ee waxaa midna tabarud ka dhigaya midna ruuxu cibaado iyo daaco uu la imanayo ka dhigaya waa niyadii fadhigaynu masaajidka fadhino ruux iska hargalay uunoo isdhibal ku yarnaso iyo ruux isagu u fadhiistay salaadii aad ku sugtid ama ictikaaf fadhiguna waa isla mid niyadii baa kala duday bal arrinta kale ay niyadu leedahay waxa weeye shaygii asalkiisu ahaa shaygaa mubaaxa ayay cibaado iyo daaco u bedeshaa oo marka ay ka dhigtaa wax ruuxii ajri uu ku helayo waaba maxay fa ina waa hadduu niyoodo bilmubaaxi shaygii mubaaxa khayran cunadii cuntadii uu cunayu inuu cibaadadii ugu xoogaysta u niyooday seexashadii buu isdhe bal seexo oo dee si aad jidhkaaguna wixii uu raaxo uga baahnaa u helo hadhowna aad u kici karto ama salaadii subax ama salaadii habeennimo aad u kici karto bal taasaad cibaadadiibuu iyaduna taasu arrintiisu ay tahay oo kale oo khayrkaasuu u jeedaa kaana lahu bihi ajrun ajri baa ugu sugnaanaya bal kol shayga mubaaxa ka tegiisuna niyadu waxay keenaysaa inay ajri ugu sugnaado hadduu shay ilaahay uga baneeyo mubaaxa uu kaba tago laakiin wuxuu uga tegay wuxuu leeyahay xaaraan buu kugu dhicin oo haddaad mubaaxan sii isticmaasho marka dambena karaaha ama xaaraan buu kugu ridi oo kale sidee shubahaadkii layskaba ilaalinayay taasoo kalena ka tagdiiba wuxuu noqonayaa wuxuu ajri ka helay iyo sawaab uu ka helo waa shaygii mubaaxa ka tegiisii ayaa dee sa bal xadiiskiiba ahaa ruuxu ma gaadhayo inuu dee noqdo ama darajada mutaqiinta iyo xaqiiqata taqwa ilaa uu ka tago waxa weeye maa laa ba'sa bihi xadaran mima bihi ba's waxaan dhibi ku sugnayn waa shay mubaaxa iska daayo isagoo ka baqanaya wax ba'si ku sugan yahay inuu ku rido bal markaa niyadaasna markay jirto kartagaasna ajrigii waa yeelanaya ficilkan aan aragnayna ajrigii waa yeelanaya haddaba marka aanay umuurahaasi jirin ibaaxa un aan eegina waxaan inuu mubaaxun daata'aantiisa yahay dee wax ku tacalluqayaa ma jirto saa daraaddeed tirinta markii horeba uu inoo soo sheegay in lagu tiriyey acmaasha takliifiga wax mashaqo ku sugan inama jirta waa nooc yar taqliib ama nooc yar tasaamux weeye laakiin marka umuurahan kale ay raacdo ee kolley waxyaaliha kolle dii ajri ku tacalluqay ka tag ama la imaatin takliifkii waaba soo gelayaan bal halkaa waxaan kaga baxnay oo inoogu dhammaaday axkaamtii ama xukumkii sharciga takliifiga aqsaamtiisii waxaana halkan inooga bilaabmaya xukumkii sharciga ahaa ee laakiin wadciga ahaa en takliifiga ahayn horena waynu u soo marnay farqiyada labadooda u dhexeeya aqsaamu alxukmi alwadciyi xukumkii wadciga ahaa qaybihiisa imanka halkan tacriifkii wuu inoo horreeyo inooma soo noqonayo farqiga labadooda u dhexeeyana waan soo aragno inooma soo noqonayaan iminka halkan se kol haddaan soo aragnay inuu shan qayboodba noqday xukumkii sharciga ee takliifigaa bal xukumka wadcigiina imse qaybood buu noqonaya qaybihiisu maxay yihin taas baa inooguba imanaysa marka wuxuu hi kii koobaad isaguna bal wuxuu inoo sheegi doonaa bal dee intii in kaba badanba ayaan arki doonaaye asababu sababkii isagaa inoo tacriifin doona oo wuxuu hi asababu fi lugati sababku xagga luqada ada amsilana hore aynu usoo aragnay sababku leeyahay waynu soo aragnayba maa tuusila bihi ilaa hayri waxaa lagu gaadho hayrkii ayaa xagga luqada sabab laydhaah oo bal markaa luqada waxaa la yidhaha waxa wax kale lagu gaadho ayaa sabab lagu magacaaba luqada hadday taasi tahay curfiga markaan eegno wuxuu aada uguba shuhuroobay in loo isticmaalo xadhigga waa say bacd alculamaa yidhaahaan oo waxay ka dhigeen luqadu inuu dee wax alla wixii kayrkii lagu gaadho yahay luqadu inay taa asalkii luqada uu ahaa ama isticmaalka bimacna alxabli loo isticmaalaa inuu yahay wax curfigu keenay ama curfigii ku shuhuroobay taas inuu yahay barhkood baa yidhaahaa waaba meeye in labaaba cagsi taasoo asalkii luqada wuxuu ahaaba oo dee markaas sababku uu ahaa xadhigga naftiisa ayuu ahaa asalkii luqade laakiin markii dambaa curfi ahaan wuxuu ku shuuroobay wixii kayrkii lagu gaadhay calaa kulli xaalin macnaa waa wixii horta hayr lagu gaadho waa macnaha caamsan ee laakiin maxaa kaba mida macnaha uu isaguna uu leeyahay ee ama luqa ahaan ugu sugnaaday ama curfi ahaan xadhigga in loo isticmaalo dee waatan qur-aankana bal sabab bimacnaa xabli uu kuba yimi waistilaaxan xagga istilaaxa taasi waa luqadii maa yalzamu wuxuu ka laazimaya weeye min wujuudihi helitaankiisa isaga la helo alwujuudu wujuud uu ka laazimayo waa in wixii dee uu sababta u ahaayee musababkaa la helo wa min cadamihi la-aantiisa iyo dee isagii oo la waayana ay ka dhalanayso ay ka laazimayso alcadamu wixii musababka uu ahaa oo la waaye lidaatihi kani maaha amar khaarijiya waa isaga daate ahaantiisa sababkan baa waxa ka dhalan haddii la helana dee isagii la helana wixii uu sababta u ahaa waa la helaya haddii isagii aanu jirinna wixii uu sababta u ahaa waxa weeyaan lama helayo kollay shardiga iyo maaniciya waan arki doonaayo halkan kaga dunaan doona haddii a la yidhaha qayb ahaan kaga dunaan doona bal kaas baa lagu magacaabaa sabab marka waxuu yidhi waxaaba kaba mida ka zawaali shams cadceedda zuuritaankeeda oo kale oo cadceeddu dee zuuritaankeedan ay jihadan markii hore ay dee kaba soo baxday markay dee halkii adigu ay ka timaado ay dhinacii kale ay u suulaysay u wareegaysaa muxuu sabab u yahay fa inahu zawaalkaasi sababun fii wujuubi salaati duhr salaada duhur waajibnimo ay waajibto ayuu sabab u noqonayaa oo dee ilahay baa yidhi aqimu salaata liduruuki shamsi san horeba usoo aragnay marka ay cadceedda suusho salaadii salaada la oogaya waqtigeedii galana waa taa marka maxay tahay imika halkan dee marka dunuuga ama sawaalkaa zawaalkaa la helo salaadii waa timi waqtigeedii oo dee bal matsalan ruuxuu tukan waayo mooye waqtigii salaadii wujuubkeedii marka halkan waa wujuubkii salaada salaadii duhur ruuxii waajib bay kuba noqotay dee isagu ahaa dadkii iyagu ahla takliifkaba ahaa haddii la waayo oon dee weli zawaal gaadhinna waqtigii salaadu maba gelin oo dee salaadaasi haddii la tukadona ma jirayso ma jirto ma noqonayso duhur dee ruuxiina waajibkumaba aha oo marka wujuudkii sababtii la helayna wujuubkii salaadeed waa yimi oo uu ka dhashay kaasaa ka dhashay haddii la waayona wujuubkii ma jirayo wa ka milki nisaabi intan sekadu ay kaba baxdo ee dee xoolaha masalan nisaabka ay leeyihin ka ahaana milkigii uu ruuxu milkeeye uu yeelanayayba weeye fa inahu milku nisaabku sababun sabab wuxuu u yahay fii wujuubi zakati sakada wujuubkeedii oo ruuxa maalkii uu haystay hadduu gaadho horta nisaabkii sakadii waajib bay ku noqotay dee khaasatan haddaan shardigeedii la waayin se xawala nuxawliyo maanic kale aanu meeshii shardi la-aan iyo waxaasi aanay iman oo bal milku nisaab wuxuu keenayaa sakadii inay waajibto dee haddaan laakiin xooluhu adag adhigii aanu afartankii gaadhin sagaal iyo soddonba haysto iyadoo sababtii ay zakada ugu waajibi lahayd ma jirto oo markaa zakadii waajib ma aha wa kal walaa'i waalnasabi fi lmiiraasi waa sida welihii weli waa xidhiidhkan iyo calaaqadan ka dhaxaysa ee waqtiyaday jireen ruuxii wax xoreeyey iyo ruuxii dee addoonka ahaa ee la xoreeyey waayo ruuxani abaal aada iyo aad weyn buu u galay oo ruuxii xoolo oo kale loola tacaamulayo la iibsanayo o lakala dhexlayo si ayuu insaaniyadiisii iyo dadnimadiisii u soo celiyo ad markaa dad markaa taas waxaa ka dhalanaya calaaqo ama xidhiidhka walaha lagu magacaabo ee dee san nasabka oo kale ah oon la dhaxlin bal masalan oon dee adigu bal masalan aan la iibin lana hibayn dee kollay jaanib irti waa jiraa bal waxa weeye bal markaa taas haddaba walahaasi maxaa kaba dhalanaya waxyaalihii ka dhalanayay kaba ratimaya waxaa ka ramid ah haddii ruuxii dee catiiqa ahaa la waayo cid dhaxasho oo dee nasab iyo waxyaalaha kuba dhaxashoonu cidba lahayn kii muctiqiisii ahaa ayaa ixsaankaa hore iyo calaaqadaa kaba dhexaysay dhaxalkii wax ku yeelanaya marka walahani muxuu sabab u noqday dhaxal buu sabab noqdo dee haddii aan bal markaas suuradii waqtigii laysku dhexlayo wala la helo iyadana dhaxalkii waa imanaya haddii aanu jirinna ma jirayo wanasabi fi lmiras nasabkuna de waa nasabkii layskuba dhexlaya balkaasi waa sababtii tacriifkiisna waan aragnay bal dee kale kitaabkuna waa mukhtasaro waa intii dee bal masalan laynooguba dhigay iyo waxyaalo ashardu shardigii ashardu lugatan waaxidu shuruudi waa shuruud oo jamaca mufradkeed weeye shardigu ma'khuudun min asharadi bitaxriiki waxaa laga soo qaatay sharad oo taxriika bal adugu wey waxa weeyaan horta shard waa dee lafdiga mufradkaba ah jamaciisu shuruudna waa noqdaa ashraadna waa noqdaa culimada qaar baa adugu waxay kaba dhigaan markuu shard bimacnaa calaamo yahay taad inoo soo soctaiyo macnaha inuu dee laftigan dambuu inoo dhigto sharad oo ra-du ay fadxisan tahay laakiin taasi ma aha kollay dee inay tahay in luqadu si guudba ay taas un tahay ee labada xaalaba waa imanaya iyadoo bimacna alcalaama uu yahay asalkiisa wuxuu leeyahy waxaa lagaba keenay sharad oo bitaxriik taxriikka wuxuu uga jeedaa ra'dii baa la xarakaynaya haddii ra'dii la xarakeeyo dee shinta iyo da-dna markii hore xarakaba lahaayeen oo sukuunkii aanu jirin markii hore waaxid alashraadi waxaa kaloo uu yahay ashraad mufradkii walmuraadu bihi haddaba shardi ama sharad mid kastoo la yidhahba waxaa looga jeedaa alcalaamatu calaamada oo dee faqad jaa ashraaduha waa calaamadii saacadda calaamaadkeedii ayaa yimi weeye ama imanayo dhowba de ama way yimaadeen boodsa dee bicsadii rasuulkuba calaamaadkii reeraahaba noqotee bal haddaba taasi waa tii luqada wa fi listilaaxi xagga istilaaxa maa yalzamu min cadamihi alcadamu waxaa cadamkiisa ama isagoo la waayo meesha kaba baxa oo meesha aan jirin uu ka dhalanayo weeye alcadamu wixii shardiga uu ahaa oo la waayo walaa yalzamu aanu ka dhalanahayn aanu ka laasimahayn min wujuudi helitaankiisa isaga la helo wujuudun helid la helaya mashruudkii weeye oo wixii shardiga loo ahaa walaa cadamun iyo la-aan wixii la waayay lidaati daataansi waa lidaati shardi amar kaloo khaarijiya waxbay ka imanayaan laakiin shardigan inagoo eegayna daatada shardiga un eegayna ee waxa weeyaan haddii la waayo isaga cadamu waa ka imanaya oo wixii dee shardiga loo ahaa shardigiisii haddii aan la helin wixina ma jirayo laakiin haddii shardigii la helo ee waxaa suurtagala mathalan in laba waayo wixii oo loo waayo ama maanicoo jira iyo waxyaalo saasa daraaddeed loo waayo ama arrin kale oo loo baahno sida arkaantii oo kale iyo inta la waayey wixii looba waayo shardigiina waa jira taasi waa mid oo in cadameeshi ka yimaado taasi waa suurtagal isagoo isagii jira ee waxa weeyaan wujuudna khaasatan haddii dee bal matalan shardi iyo sababtii oo kale iyo meeshii ay ku kulmaan ay xidhiidhsadaan ee in wujuud markaa iyadoo muqaaranadan waxani kaba imanayeenu lidaati shardi kaba iman wujuud meeshu yimaadaana waa suurtagal ee bal muhimku waxa weeyaan haddii la waayana wixii ma jirayaan oo sidaa salaada shardigii sharciga haddaan ka soo qaadnayn luqadaba ahayn ee ka luqadna waa la midun imanka halkan in dahaaradii oo kale oo salaada shardi u ayd siday noo soo socota iyo dahaaradii haddaanay jirin salaadii ma jirayso laa yaqbal llahu salaata man axdaa xataa yatawada bal maala taas oo kale ama laa yaqbal lahu salaata biayri duhur biayri duhuur salaad ilaahay ma aqbalaya aan dahaaro jirin bal taasi waa mid laakiin haddii la helo waysadii oo kale ee salaadii ruuxu waa ku tukan karaa waa la heli karaa maanic kalea meeshii iman kara on salaadii inta mubdil uu kuba yimi salaadiiba ay meeshii kaba baxday isagoo sideedii isaga dhaayaa iman karto macnaa dee wujuud halkaa kama laazimaya wujuudkii shardiga ilowba ilow meeshii wax ka dhaalanaya sidaa sababta aynuu soo marnay maaha bal maanicuna waa inoo soo socdaa marbaa hadal buu keeni doonaa aan isla yar eegi doono wadalika ka daaris markaa lidaati wuxuu iminka meesha kaga ixtiraasaya haddii amar khaarijiya wujuud uu yimaado ama cadam u yimaado dee amarkaa khaarijigaa keenay laakiin shardigoon markaan eegayno oo shardigoon aan eegayno wujuud ama cadam shardiga daat ahaantiisa oo la yidhi kol haddii la helo shardigii wixii waa la helaya ama kol haddii shardigii la helay wixii ma jirayso taasi iyada ma jirayso wadalika ka daharati maala fa inahaa shardun fii sixati salaati salaada sixadeeday shardi u tahay fayalzamu waxaa ka laazimaya min cadami wujuudi dahaarati cadamu wujuudi salaati sharciyati o salaadii sharciga ahayd helid la helo dee suuradeedna qiimala hadduu iska tukado ruuxiya walaa yalzamu laakiin kama laazimayo min wujuudi dahaarati dahaaradii ruuxi oo weyse qaba oo weysaystay kama dhalanayso wujuudu salaati salaadii in la helaa kama dhalanayso id qad yakuunu linsaanu waxaa dhici karta ruuxu inuu noqdo mutadahiran ruux dahaaro qaba oo markaas taas inuu noqdo oo markaas wayamtanica min ficli wayamtanicu min ficli salaati oo markaa uu haddana iska ilaaliyo ama bal markaas salaada samaynteydii waa iskaba daayo salaadii inuu sameeyo ama wax kaleba ay salaadii maanicba ku yimaado taasna waa suurtagal wey bal kaasna waa shardigii almaanicu almaanicu fi lugati maanicu xagga lugada alxaajisu waxaa shay xaajis u ah ama wax ka hor joogsada ee ka manciya ayaa la yidhaah oo istilaaxan xagga istilaaxana huwa maa yalzamu min wujuudihi alcadamu waa waxa uu ka laasimaya isaga jiritaankiisa iyo helitaankiisii la helay alcadamu wixii ee isagu uu maanica u ahaa waxa weeyaan cadamtii iyo la-aantii ay ka dhalanayso walaa yalzamu aanu ka laasimahayn min cadamihi isaga cadamkiisa waa maanici ma jiro maanta oo maanici waa la waayey kama laasimayso wujuudun wixii dee uu isagu maanica u ahaa helitaankiisa la helaa kol haddii maaniciisi aanu jirin isagii baa la helaya oo maanici kale daan la weyne isagiina waa jira taasi meesha ma taalo walaa cadamun iyo la-aan la yidhaha maanici kale daanu jirin isna maba jiro lidaatihi daatadiisa waa marka maanica aan eegno dee maanica daatadiisa un lakiin amar khaarijiya wax kale way u iman karaan bal taaba weeye kollay amhiladan kusii fahmi doonaa iyo cibaarada hadhowna shardiga ayuu dib usoo yar celinayaan wadalika kalqatli waaba dilkii fi lmiraasi dhaxalka dhexdii ama xaggii dhaxalka waa maxay ruux hadduu ruuxii qariibkiisa ayuu dhaxalkiisa lahaa dilo dee dhaxalkii waa ka qadayaayoo lama siinayo waa mid walxaydu waa maanic markaa qatligu oo miiraaskiibuu mancaya hor joogsanaya walxaydu xaydkiiba weeye fi salaati oo caadadii dumarku hadday jirto ee salaadii lama tukan karo oo salaadii umama banaano kamana ansaxayso oo markaa xaydkana wuxuu maanic u yahay salaadii buu maanic ku yahay qatliguna matalan miiraaskii ayuu hor joogsanaya fain wujida alqatlu bal haddaba waa waxay cibaaradu ahayd maa yalzamu min wujuudihi lcadamuye fain wujida haddii la helo alqatlu dilkii oo ruuxii qariibka ahaa ruuxii qariibkiisa ahay u dhaxalkiisa lahaa uu dilo imtanaca almiiraasu dhaxalkii uu dhaxli lahaa meeshuu ka baxaya waa reebtoomaya horta wain wujida alxaydu haddii caadadii haweenaydii ay kaba timaadan oo xaydkii la helana imtanacat isalaatu salaaddii ma jirayso oo markaa maxaan haynaa maa yalzamu min wujuudihi ina waa maaniciya alcadamu helidii maanicii la helay waxa ka dhashay wixii uu maanica u ahaay uu manciyayey ama uu hor joogsanayay oo meesha ka baxa taasi waa mid waqad yancadimaani bal hadday luqada weliba dee incadama ay jirteen waxaa la arkaa inay labadooduba meesha ka baxaan oo ay tirtirmaan oonay jirin ujeeddadu waa xaydkii iyo qatligii oo walaa yalzamu aanu meesha ka dhalan miiraasun dhaxal walaa salaatun watana waa maxay waa halkii dambe u lahaa walaa yalzamu min cadamihi wujuudun walaa cadamun lidaatiya waxaa dhici karta dee ruuxani inaanu qariibkiisiima dirin haddana dhaxalkii uu ka qado oo maxaa ka qadin karaba ikhtilaafu diin baaba kaba qadin kara taas oo kale in oo iyaduba kaba qadin karto ujeeddadu wax kaloo dee kaba qadiyey adigu qatligii ma jira qatligiina qatli gaar ahaa maanic dhammaanteed ma yahan qatligii ba imaka soo qaadee qatligii meeshii ma jiro muu dirin haddana dhaxalkii kol haddaanu ninkani dirin ilowba ilow dhaxalkiisa uu leeyahy meesha ma imanayso xagga kalena iyadoo dee bal masalan tan oo kale inaan dee xaydki jirin de haddana ruuxiiba iyadiiba aanay salaaddii tukan waabay iman kartaa salaaddii si kale dee wax kale ay hor joogsadaan way iman kartaa markaa in maanicii markuu meesha kaba baxay kamay dhalan wixii uu markii hore haddii isaga leele meesha ka baxayay wujuudkii ama cadamkii lidaati laakiin amar khaarijii meesha waa iman karaa marka wuxuu yihi fahuwa bicagsi shard shardiga cagsigii weeye shardigaan kaba soo baxnay oo bal wejka cagsiga waan dib baan ugu soo noqonay horta cibaaradiisaan israacinaya id cila ashardu shardiga yutawaqafu waa joogsanayaayo wujuudulmashruudi wixii shardiga loo ahaa helitaankiisu calaa wujuudihi shardiga helitaankiisu ku jooga walmaanicu maaniciina yanfi wuxuu anfiyayaa wujuudahu macnaa waxa weeyaanun shardiga iyo maanicu cagsi bay isu yihiin xaggii cagsiga isaga yihiin waxaabay noqonaysaa shardiga eeg yantafi xukmu lintifaa'i xukumkii uu shardiga u ahaa ayaa haddii la waayo meesha ka baxaya oon jir ahayn taasi iyadu waa mid maanicina waa taa cagsigii oo isagu dee yantafi lxukmu liwujuudi eeg xukumkii meesha wuxuu kaga baxayaa uu isagu dee maanica ku ah wujuudkiisa oo midna wujuudkiisa iyo helitaankiisa eeg ayaa bal masalan shardiga oo meesha ka baxa ayaa oon jirin ayaa xukumkii dee uu shardiga u ahaabaa loo waayaya oo waxaa ka dhalanaya yalzamu min cadamihi alcadamu waxa weeyaan yalzamu dee min wujuudihi lwujuud basa lakin yalzamu min cadamihi alcadam taas waxa weeyaan cagsigu waxa weyan shardiga inta fi lxukm alintifaa'i oo haddii shardigii meeshii aanu jirinba oo dee shardigii meeshii xukumkii meeshii ma jirayo taas in laakiin maanicu isaga joogitaankiisa ayaa meesha horta kaba bixinaya oo taasi iyada waa mid arrin kale oo bal masalan markaa wujuudulmaanic iyo intifaau shardi mid kasta horta wuxuu keenayaa oo islaasimsanaya intifaau lxukmi laakiin mid muxuu noqonayaa midna in wuxuu meesha markaan eegno wujuudu shardi oo kale ama intifaau shardi iyo wujuudulmaanic mid kasta waxaa ka dhalanaya intifaau markaa wixii xukumkiibaa kaba dhalanaya laakiin eeg midna waa wujuudkiisii midna waa intifihiisii baa meeshii iyaba yimi taasi iyadu waa mid haddii aan eegno dhinacan kale ahaa cibaaradoodii kale maa yalzamu min wujuudihi lwujuud wa min cadamihi lcadamu lidaatihi taas oo kale maa yalzamu min wujuudihi lwujuud wamin cadamihi lcadamu lidaatihi sabab mee taasi waa sababkii baa shardigii baan maa yalzamu min cadamihi lcadam walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud jaanibka haddaan eegnana intifaacu lmaanic iyo wujuudu shardi mid kastaba og intifaacu lmaanic iyo wujuudu shardi xaggay iskaga mid yihiin mid kastaba kama dhalanayo wujuudu lxukmi walaa cadamu ee laakiin jaanibkaa hore ayay isaga cagsi yihiin oo waxay ahayd cagsigu shardigana waxaan soo aragnay oo dee uu shardigiina yihi maa yalzamu min cadamihi lcadam taasi waa mid kan kalena waxaan soo aragnay isaga maa yalzamu min wujuudihi lcadam labadaasay iskaga noqonayaan walow dee arrintan kale ee walaa yalzamu min cadami wujuudin walaa cadam iyo walaa yalzamu min wujuudihi mid kasta wujuudkii cadamka aan eegna laakiin ay haddana halkan aanay mid kasta gaar ahaantiisa aanu lidaatihi haddaan liamri khaariji aanu iman wixii aanu u keenahayn bal jaanibka horta taasba weeye oo xagga isaga cagsiyihin ida shardu yatawaqafu wujuudu mashruudi calaa wujuudi walmaanicu yanfi wujuuda walikay yatabayana si uu kugu caddaado laka adiga alfarqu farqiga bayna asababi walshardi walmaanic sababta iyo shardiga iyo maanica farqiga udhexeeya uu kugu caddaado undur bal waxaad u fiirsataad eegtaa fii zakaati ilmaal zakada maalka maalan tajidu waxaad helaysaa sababa wujuubiha wujuud nisaab may wujuud nisaab sababta ay waaj ku waajibayso waxa ay tahay maxay tahay waa in nisaabkii la helo waa sababtii wayatawaqafu dalika haddaba laakiin wayatawaqafu dalika alwujuubu wujuubka ay sakadii waajibtay ama waxa weeyaan ay waajibtay wuxuu haddana ku xignaanayaa shardi u noqonaysa calaa xawalaani alxawl inay sanadii maalkaas ama milkiga nisaabka uu kaba soo wareego fa huwa shardun fiih marka xawalaan alxawlna shardi buu noqday wain wujida daynun haddii dayn la helo manaca wujuubaha iyada zakadii inay waajibto dee waa dayn mustaqriqaba on waxba reebahaynba markaa zakada wujuubkeedii manciyo kollay masaladuna waa masale waxa filaya dee jawaanibta qaarkood khilaafiya noqonaysa xagga daynka mancintiisiiya wain wujida daynu manaca wujuubaha bal matalan daynkii mustaqriqa ruuxii waxbaba uba reebayno zakada wujuubkeedii hor joogsanayay fa huwa maanicun lidalika alwujuub wujuubkii zakada ay waajibi lahayd buu manceeyaa cala alqawli biana dayna maanic markaan ku socono qawlkaa daynku waa maanic oo macnuhu waa maxay nisaabka helitaankiisuna sabab weeye oo haddii la helo zakadii waajib bay noqon laakiin wujuubkaasi si uu u taam noqdo ama ruuxii ugu sugnaado shardi buu yeelanayaa xawalaanulxawl xawalaanulxawlna shardi bay tahay si haddana marka bal shardigii iyo sababtii aan isula helno oo sakadiina ay ruuxii bal sababteedii in aanu hayno milka nisaab shardigeed in aanu hayno xawalaan xawl oo dee ay ahayd inuu bixiyo meeshii maxaa imanaya waa in dee say taasi u fusho aan maanic jirin maanicna maanta muxuu noqonayaaba waa dayn isaga mustaqriqo ruuxii laguba yeesho bal qawlka ah daynku waa mancaya ama xoolaha la kala qaado ama si guudba ha laba yidhaahe bal matalan taas markaan eegno waxay noqotay iyadoo sababtii aan helay oo daynkii aan matalan shardigiina la helay haddii maanicani yimi iyadana wujuubkii ayuu hor joogsado kaasi uu manciyey marka zakadii keli ahayd bay noogu kulmeen sababtii iyo shardigiiyo maanicii bal shanta mir ay hahan ku yar darayo asaxiixu walfaasidu asaxiixu luqatan waliddu saqiimi saxiix ogga luqada waa luqa ahaan markaan eegno waxa buka dee cagsigii weeye ama didkii wa fi listilaaxi xagga istilaaxa maa yatacallaqu wuxuu ku tacalluqayo weeye bi isaga ictidaadun tirsi la tirsado ama lotooduwa fi lcibaadaati xagga cibaadaadka oo dee cibaadaadkii ay noqonayso kol hadduu sideedii ulaba yimi ruux waajibkii intuu kaga dhaco qadona aan laguba yeelan oo cibaadadaa la tirsanaya ay noqoto wa nufuudun furitaan uu fulo oo aahaartii looga jeeday ay ka ratibanto ay ka dhalato fi lmucaamalaati mucaamalaadkii sida iibkao kale oo dee wixii looga jeeday taasay ahayd intiqaalu lmulkiya wixii lamid ana ay kaba ratimato wadalika kaan taqaco salaatu salaadii inay dhacdo ba weye maalan mustafa ay dhacdo oo salaadii la helo mustawfaatan shuruuduha xaal ay tahay mid la dhamaystay shuruudeedii taamatan arkaanuha xaal ay tahay arkaanteedna mid ay dhan tahay maca intifaa'i lmawaanici iyadoo wixii hor joogsanayeyna meesha ay kaba baxday walow fi ictiqaadi lfaacili ruuxa samaynaya ictiqaadkiisaba haba noqoto oo macnaha cibaadadii dee saxiixa lagu tirinayay saa salaadii oo kale shuruuddii salaadoo lahayd hadduu ruuxu la yimaado oo la helo arkaanteeda ay dhan tahay wax maanico ku jiraana aanu jirin sida dee markaa xaydkaa kale aynu soo aragnay maanici oo kale sideediina dee mubdiraadkiiyo wixii ay kaba nabad gasho salaadaasi maxay noqonaysaa mid saxiixa ay noqonaysaa ruuxan aqi masalan faacilka suu isleeyaba haba noqoto bal cibaaradaa waan u yarkaadinayaa markaan hadalkiisa dambe aan yar gaadho oo macnaa waxa weeyaan xataa hagaageedana la leeyahay shuruuddii bay dhammaysatay arkaanteeda way dhan tahay wax kasta way u dhan tahay si isagu isleeyayba haba noqotee yaanay ahayn sida waaqaca iyo nafsulamaarka yaanay waafaqsanaanin wakadalika albaycu beecina saasoo kale weeyo saxiix maxaa lagu sifayn markaa beecna saasoo kaleu noqonaya oo saxiix buu noqonayaa beeci iyo qacu dhacayay min jaa-isi tasarufi ruux ee tasarufkiisu bannaan yahay oo waxaan sharcan ku tasarufi kara oo calaa mubaaxin wax dee shay sharciga xaggiisana kuma banaan iibkuna uu ku dul dhaco oo maqduurin calaa tasliimi la karayanoo awood loo leeyahayna in dee ciddii kale kaa iibsatay aada gacanta kaba geliso mamluukin fii nafsi alamri marka waaqaca eegnana xataa si isagu isleeya yaanay noqonin be waaqaca markaan eegnana wuxuu leeyahay ciddan ku tasarufaysa ama wakaaladii uu leeyahay ay noqoto kaasna muxuu noqonayaa beec saxiixuu noqonaya waa xaggii mucaamalaadkii oo dee maxaa ka ratibmaya umuurihii iyo asartii ka dhalanaysay marka iib yimaado ama mucaamalo ay timaado hadalkii uu lahaa walow fi ictiqaadi alfaacil iyo hadalkan uu yihi fii nafsi alamri waa hadal adigu wax looga wada jeedo ama isqaabilaya imikuu si yar caddaynaya muxuu yidhi falaw baaca hadduu iibiyo maa yadunnu wuxuu u malaynaya annahu milku hayrihi hayrkii wuxuu leeyahay inuu yahay uu iibiyo fabana nin baa dee iska wax neef uu isleeyahay ama shay uu isleeyahay dad kalaa leh ayaabu iibiyey fabana waxaa caddaaday iibkii intuu dhacay dabadeed annahu milku inuu lahaaba oo inuu lahaabaaba caddaato oo waxaan uu leeyahay sax albaycu beeci waa ansaxayaayo beeci idilmucaamalaatu waxyaalahan mucaamalaadka ah badnaaha waxay ku binaysayiin calaa maa fii nafsi alamri nafsulamarka wixii oo hadduu xoolihii aabihiiba ayuu iibiyey wuxuu isdhahaa aabaha waa nool yeesho markanuu iibinaya aabihii waaba dhinto wixii isagaa yeeshay wixii isaga markaa nafsulamarkii baa la eegayaya waaqicoo wixii way fulayaan way soconayaan oo sida waaqicaa la eegi muxuu idhi walcibaadaatu cibaadaadkiina calaa maa fi ictiqaadi alfaacili ruuxan faacilkii wuxuu isleeyahay ayuunbay tahay kolley tan waxay kolley maaha masale dee saa idlaaqeeda leh waxay tahay in nimanka mutakalimiinta ama usuuliyiinta jaanibkoodaasa tacriifkoodii bay noqon oo dee qolooyinka fuqahada cibaadadii waxay kuma tacriifiyaan waa cibaadadii inay dhacdo oo ruuxii uu laba yimaado iyadoo aan lagu yeelanahayn qade iyo inuu qalleeyo oo markaa taa hadday tahay xataa hadduu ruuxii bal isagoo imanka wuxuu islaa waad wayse qabtaa waysadiisii buu moodayay inuu qabo salaadii buu sidii ku galay imanka wuxuu isleeyahay markaa shuruuddii way kuu dhan tahay arkaantaydina dee sideediibaabuu la yimo uu tukaday sidii buu kuma tukaday taasoo kale dee bal masalan waa tan uu sheegayo ictiqaadkiisiibaa waxaa taalla salaadaadani way hagaagsantao waxba kaama maqna laakiin eeg waaqicii markaan eegin iyo nafsul amarkii salaadan dahaaraadii may jirinba taasoo kale waa suuro marka haddaan eegno tacriifka fuqahada khaasatan qolooyinkan usul markaan joogo un weeyaan markaan eegno ilahaan cibaadadu waa inay markay saxiixa noqonayso markay qado ridayso dee agtooda saxiix kuma noqonayso laakiin qolooyinkan kalea waxay ku tacriifiyaan cibaadadii imika markaas muwaafaqatu lamr sixadii cibaadaday ka dhigaan amarkii laysfaray inuu ruuxu waafaqo dee ruuxii salaad tukaa la yidhi isagiina waa kan wuxuu isu haystay isagu waxaan umu qastahayne inuu wayse qabo aanu tahaaradii aanay kaba jabin sideediina uu la yimi amarkii la faray ahaa salaad tuko waa waafaqsanya daahir ahaan laakiin waa ictiqaadkiisa waaqaca laakiin ma waafaqsan oo kale laakiin ictiqaadkiisa ugu waafaqsanya taasoo kale ay kaba cabiraan inay saxiixtay laakiin khilaafkoodu kolley waa lafdiyo labada qoloba in markaa arrintii la ogaado qadi waa lagu leeyahay de kole dii arrintii qadi labadiiba lagu leeyahay nisaacooda meeshana waa lafdi ictiqaad alfaacilna waxay ka dhigan tahay ruuxu markaa aan egno dee intan aanu waxaan ogaan ee uu sileeyo cibaadadii waad dhammaysatay waxba kaama maqno waysadiina waad qabtay cibaadadiina waadigan arkaanteediina uu dhammeeyo dee cibaadadaa markaa maxaa la odhanayaa ictiqaadkiisa waa cibaado saxiixa cibaado saxiixa la odhanaya walow marka la eega xaqiiqa ahaan dee qadihii aanay ka ridahayn oo qadihii markaa ogaado lagu yeelanayo kollay markaa nisaacooda tacriif ahaaneed ma-aalka dambe ah kollay qada waa jiraa labadii qolba hadday tahay dee waa islaba mid ee laakiin arrinta ay uga jeedaan fi ictiqaadi alfaacil waa taas tan kalena nafsulamarka isagoo isle waa xoolo dad kale leeyihiin ayuu neefkiisii noqday waanu iibiyey iibkii waa saxiix markaas waayo waaqici baa la eegay nafsulamarka laakiin ictiqaadkiisiiyo siduu islahaa lamaba egin marka taas buu leeyahay oo labada tacriifun walfaasidu casharka dhammaan ka sii wado wallahu subxana watacaala aclam ficilkiisa layska sawaabinahayn ficilkiisana katagiisana laysu ciqaabahayn arrinkaas kaa madkuurkaa maxalkiisa waa marka aan ficilkiisana sawaab aanu ku tacalluqin ka tegiisana ama ficilkiisa aan nidhahnaba sawaab iyo ciqaabtoon aanu ku tacalluq ahayn katagtiisana sawaab iyo ciqaabtoon aanu ku tacalluqahayn waxa weeye maa lam tadkulhu niyatu niya haddaanay gelin weeye oo ujeeddadu aanay la socon ficilkan uu ruuxu la imanayo niya aanay la socon dee niyadna san ognahayba bal cibaadaadka taa maalan gasho uun mooyaano iyadna dee arrin kale inoo faa'iidaysa waxa ay kaba mid tahay wadaa'ifteeda kaba mida inay cibaadada iyo caadada kala soocdo taasi waa mid horta oo maydhigan ee waxaa midna tabarud ka dhigaya midna ruuxu cibaado iyo daaco uu la imanaya ka dhigaya waa niyadii fadhigaynu masaajidka fadhino ruux iska cargalay uunoo isdhi bal ku yarnasa iyo ruux isagu u fadhiistay salaadii aad ku sugtid ama ictikaaf fadhiguna waa isla mid niyadii baa kala duday bal arrinta kale ay niyadu leedahay waxa weeye shaygii asalkiisu ahaa shaygaa mubaaxa ayay cibaado iyo daaco u beddeshaa oo markaa ay ka dhigtaa wax ruuxii